cabdi addoonkayga u dhaqaaqa fasubuu calayhi albalaa'a sabban balaayada iyo imtixaanka iyo jirragaada iyo dhibaatada ku shuba fayusabuuna calayhi albala balada iyo imtixaankayga ku shubaan fayaxmud allah ilaahay u mahadiyaa fayarjicuuna waa soo noqdaan fayaquuluna waxay dhahaan rabbanaa sababnaa calayhi albalaa ilaahay waanu ku shubnay balaayo iyo imtixaan iyo dhibaato iyo kadeed ayaanu ku shubnay kamaa amartana saadna amartay fayaquulu wuxuu dhahdaa irjicuu noda fa innii anugu uxibu waxaan jecelahay an asmaca sawtahu codkiisa inaan maqlo sigoo ducaysanayo baraya ayaan jecelahaye ku noda rawahu dabaraani fi lkabiir can abi umama haddana alle subxaana wa tacaala uu leeyahay anfiq unfiq calayka ibni aadanow bixi annagaan ku siinay anfiq nafaqee oo sii annagaan ku siinay rawahu axmed washaykhaan can abi hurayra dhowrka xadiiskan akrinay xadiiska shan iyo toddobaatanaad wuxuu ka waramayaa sunno ilaahiya sunnada ilaahiyga waxa weeyaan alla subxaana wa tacaala cidaha uu necbiyey ee uu ku necbiyey gaalnimo iyo nifaaq iyo dulmi iyo wixii la mida wuu ka argoostaa markuu muddo sugo inta uu dhiisha buuxsanayo inta uu isdhiganaayo ina allaha la yumli liaalim xataa idaa akhadahu lam yuflithu ilaahay waa daayaa daalimka mudduu daayaa ilaa dadku yidhahdaan malaha ninkani waa sidee intaasay habaarayn maxaa ilahay u qaban waaye tala waa sidee mudduu ilahay u kaadiyaa maalinta laakiin ilaahay qabto ma sii daayo addoonkaa ilaahay subxaana wa tacaala uu muddada sugayey ee uu alla ku nacay shirki iyo gaalnimo iyo nifaaq iyo dulmi iyo wixii la mid a siyaabo badan bu ilahay uga argoostaa mar wuxuu uga argoostaa si toosa oo ilahay ciqaab ku rido marna wuxuu ilaahay kaga argoostaa gacmaha mu'miniinta oo ilaahay mu'miniin buu u diraa dabeetana qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum ila wuxuu leey gacmihiina allah ku cadaabo gacmo muumin buu ilaahay kaga argoostaa marar kale ayaa dhacdo oo ilaahay aanu muuminna u dirin isaguna aanu tallaabo toosa ka qaadine daalim kale uu diro markaasuu labada daalim ilahay isku dhufanaya magaciisu gelinaya markaasuu mid lagaga takhallusaya kiisoo hadhaya ilahay alla subxaana wa tacaala baabiinaya labadoodiiba dabeetana naar bay isugu imanayaan naar xadiisku suu sheegaya waa taa marar baa daalimka daalim lagu sallidaya saad arkaysaa gaal gaal saaran oo burburinaya sababiyagaaba isku gaala ah macnaheedu waxa weeyaan waa tasliid ilaahiya ilaahay baa ku salliday daalim ka soconaya weeraraya waa ciqaabkii ilaahay allah soo faray amar ilahay ku socdaa wa sida xadiisku uu leeyahay antaqimu miman ubqid cidda aan necebo waan ka argoostaa biman ubqidu qaara necebo waan kaga argoostaa kaar kala suma deetana asiiru waan geeyaa oo waan ku dambaysiiyaa kullan tawiintu labadooda tilmaamaysaa labadoodaba ila naari naar baa isugu geeyaa rawahu dabaraani fi lawsat adiga laakiin labadaa gaala isteegaya waxaa laga yaabaa islaamka inay munaafacaad iyo khayr u leedayba waa laga yaabaa adiga laftaadu inaan moorale u kala taageeri karto ood odhan karto wallahi kaasaa xoog badnaaye hala baabiiyo kan xooggayra ha baabiiyo deetana kaa baabiiyon islaamku ay soo hadhaan horta kaas ha ka baxo ama iyaga cadaaway ahaayeene halkay laba ka ahaayeen midi meeshaa ka baxo oo mir soo hadhay iyo hadhow idinku is ahaataa ama askaadu way kala dulmi yaraayeen gaalada laftooda al ayaa kala dulmi yaraan kara ama marka hore ayay qaarna ahlu kitaab yihin qaarna ay haystaan waxaan kitaabbaba ahaynoo mar raba ilaahay aanu soo dejin sida ay isu dileen xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ruum iyo faris laba dowladoo waaweyn bay ahaayeen markaasaa ruum laga adkaaday xilligaa saa ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacala aliflaamiim غulibat الruumu fii adna اlardi wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuuna fii bidci siniin waa ruum iyo faris xataa muslimiintu way kala taageereen iyo gaaladu markay maka joogeen muslimiintu waxay taageerayeen ruumaanka gaaladii quraysheedna waxay taageerayeen faris taageero kale ma aha waxaa la isu hayay labadan qolana qolana ahlu kitaab bay ahaayeen qolana waxay ahaayeen matuus iyo dabcaabud dabeetana mushrikiinta waxay lahaayeen kuwii naba nooca ahaa waa kuwa adkaaday annaguna waa iska adkaana soo kitaab yaxshay sheegi maysaan annaguna waa idmuquuneen oo kuwii abubakar iyo koox gaali ay sharadka geli jireen intaan sharadka la xaaraantinimaynin sharad bay galeen fii bidci siniin in kolliba laga adkaaday faris sidii bay u dhacday aakhirkii dambena waa laga adkaaday dhowr sano gudahood bal markaa way dhacdaa marar badan inay gaalada ilaahay isku salido oo madaxa isla galaan waa amar ilaahiya idan xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa in ilaahay subxaana wa tacaala mararka qaarkeed uu malaa'igta soo diro addoomihiisa uu jecel yahay uu u soo diro uu leeya soo imtixaama jirkiisa imtixaama maalkiisa imtixaama ehelkiisa imtixaama waxyaalaha noocaasa imtixaan ku rida imtixaanka noocaasna wuxuu tilmaamaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu qofkan jeceliyey in ilaahay jeceliyey oo dadka waxaa loo kala imtixaamaa ninba ninku alle uga dhow yahay waayo qofkan ilaahay wuxuu rabaa inuu dunuubta ka yaryareeyo inuu darajaha badan uu kasbado in alle subxaana wa tacaala u tadaruco isu dhulliga oo ilaahay in badan isu bihimbiyo isu jilciyo oo ilaahay codkiisa maqlo ilaahay wuxuu ka leeyahay ujeedooyin badan ibtilaagan iyo imtixaankan ma aha necbaanshiiyo ma aha ilaahay jilcin uu jilcinaayo laakiin ilaahay wuxuu jecel yahay addoonkiisa oo saafiya oo aan wax dembiya wadan inuu la kulmo ambiyadaa la imtixaama suma alamsal falamsal sida dadku u kala fiican yihin ayaa la isugu xigsiiyaa oo imtixaanku ugu badan yahay bal u fiirso addoonkan ilaahay ee alla jecel yahay subxaana wa tacaala ayuu haddana malaa'igta u diraya markaasuu odhaya subuu calayhi albalaa'a sabban imtixaan ku shuba oo jirraba markaasuu tegaya awalba isan ka imtixaamaya fayaxmud allah ilaahay uu mahadinaya dawa isaga waa imtixaamay oo naftiisii iyo caafimaadkiisii iyo ehelkiisii iyo maalkiisii mid walba wax ku dhaceen waayo allah subxaana wa tacaala sii sheegay inuu muuminiinta imtixaanayo taasi waxay yaa rabbanaa sidii aan amartay baynu fulinayo cadaabkii yani dhahdo baladii iyo imtixaankii waanu ku shubnay waxaa irjicu noqda fa inii uxibu waxaan jecelahay an asmaca sawtahu noqda laala leeyahay noqda macnaha waxa weeye ku celiya ilahay wuxuu jecel yahay inuu maqlo codkiisa isagoo isu dhuldhigaaya markaas waa ajar badan markaa iyo sabirka uu ku sabraayo xataa waxaa jira xadiis tilmaamaysa in ilaahay subxaana wa tacaala addoommaha uu jeceliyey markay baryaan inuu waxay ka baryeen muddo ka sii hayo waase idhahdeen ilaahay ow malaa'igtu hebel baa ku baryaya oo qiimihiisa iyo meeqaankiisa la garanaayo sidaa dacuuhu daaya daaya codkiisa inaan maqlaan jecelay codkiisa inaan maqlo ayaan jecelay ii daaya su ku celceliyaa isna su ku celcelinayaa mar damba la siinaya in loo bedelaa laga yaabo markaa qofka ilaahay jecel yahay waxaa u soo degdegaya balaayada iyo imtixaanka laakiin inagu si kalenu fasaxnaa markay wax ku dhacaan ku odhanaya talo inkaartu xaggee kaga dhacday talo waxana daba socdaa waa maxa talo yaa habaaray ha hadduu xumaan ku jira ha oo ciqaab hore soo galay ama waa lilcaasi u ahaa ama maxaan ku waxyaala kala ogalay waa laga yaaba inay ka daba timaado laakiin qofkii wayaa ku jira marka lagu waxyaala badan lagu imtixaano ha sabro ha adkaysto khayr ha fisho oo ha idhaahdo khayr badan ayaa ilaahay igu bedelaya subxana wa taala sabirkaa uu sabrayana ajar badan oo bilaa xisaaba ayaa ilaahay ku siinaya subxana wa taala ilahi wuxuu ku dhaha malaa'igta intaliquu yaa malaa'ikati ilaa cabdi addoonkayga xaggiisa u dhaqaan fasubuu calayhi albalaa'a sabban imtixaanka ku shuba fayasubuuna calayhi albalaa imtixaankii bay ku shubayaan sa roobka xataa qaabka loo dhigay baa tilmaamaysa inay fara badantay imtixaan fara badan fayaxmud allah ilahay uu mahadinaya fayarjicuuna waa soo laabanaya fayaqulu waxaa yaa rabbana sababna calayhi albalaa kamaa amartana sidaadna amartay ayaan ugu shubnay fayaqul wuxuu irjicu laabta fa innii anigu uxibu waxaan jecelahay an asmaca sawta rawahu dabraani xadiiska insha allah aan kusoo gabagabaynaa waa kaa toddobiyo toddobaad tanaad anfiq unfiq calayka xadiis aad u gaaban xadiiska waxaa warinaya imaam axmed iyo sheekhaanka xadiiska ay soo warinayaan bukhaari iyo muslim isagu waxa weeyaan saxiixaynkiibu ku jira waa xadiis saxiixa ka axmed soo warinayaan waxaa ku jira bay leeyihin culimada xadiisku nin la yidhaha abulqasim xabiib ibn alxasan bay waxooga isku hayaan ma nin daciifa mise waa nin siqa oo lagu kalsoon yahay ayan kaanadkeenu ha doonto ha noqotee xadiisku maadaama uu ku jiro saxiixaynka kaasaa bayna ku filan ilaahay wuxuu leeyahay ibna aadam riwaayadda kale anfiq bixi adigu wixii aan ku siiyey unfiq calayka ana anaa ku siinaya anaa ku siinaya markaa maadaama lagu siinayo oo intaad bixisa in ka badan lagu siinaayo waxaa lagu dhiirigaya qofkii mar walba bixiyo oo aanuu eegin inuu intan u hayo waayo rasuulku wuxuu le alayhi salaatu wasalaam maa naqasat sadaqatu min maal sadaqo maal ma nusqaamiso oo xagga talada laga eegaayo waa laga eega taladu waa toobal haystayo dhul baa ka mudan xagga talada waa laga eego inuu dhimaado markaa bixiso waa kan uu dhimay laakiin xaggee uu ka cawilmayaa xagga barakada iyo khayrka iyo inta kale ilaahay ku soo gelinayo walaalkaalay malaa'ig baa ducaynaysa waa kasta oo qalagac yidhaahda malaa'ig baa ducaysa malaa'ig wuxuu leeyahay yaa rabbi allahuma allahuma acdi munfiqan khalafa ilaahayow ka wax bixiya u bedel waacdi mumsikan talafa haysta ee isku xejiye isku dhejiyena inaana talaf iyo baabiisi ka baabi ka masaxa subax walba subax walba waa lagu ducaynaya ka gabad subax walba waa la habaanaya marka aduu qofka subax walba loo ducaynayo iyo kala habaanayo alla kala dooran karay wax la kala doorto oo meel wada toojiyana ma maaha sida aad u bixiso ayuun baana ilaahay subxana wa tacala kugu cawilaya khasaa'intiisa faraha badan waa nooca imka aad shay ma wad aragteen qofku markuu intuu dhiig shubo oo qof siiyo ama qof ku caawiyo sida ay leeyihiin dhakhaatiirtu wax ka fara badan ayaa soo gelaya oo meel kastoo buuxiyey aad ayuu u shaqaynaya jirhkii markii horena waxa laga yaba inaan shaqaynayn oo dee intaba kayd baa u yaallay sadaqaduna waa noocay wax kasii badan intii kaa baxday iyo in kaa ka badan ayuu ilahay ku siinaya subxaana wa tacaala dadkii jarrabana waa arkeen marka ilaahay subxaana wa tacaala si uu kuu quudiyo kuu siiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kuugu badiyo adiguna badi mar kastoo badisana ilahay wuu sii badanaya mar raba ilahay khasaa'intiisu goy mayso adoo daalana subxaana wa tacaala ilaahay mar raba joojin maayo haddaan adigu daalin ilaahatan kusoo warana ilahay waxaan ka baryaynaa khayrka adduunyo iyo khayrka aakhiro subxaana rabbika rabbil cizzati cama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحاديث قدس هذه نقصد احترني وحن يسوق على حديث تطبية الباطنات ككحية الله سبحانه وتعالى وحل كسور إياه أو كسور إياه رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنه على ليهي أيما عبد أدون الله أدونك من عبادي أضمائي كمدة أي يخرج بها مجاهدا حال كونه مجاهدا إسهو أه من أجهادي في سبيل إجتك أجهادي ابتغاء رادنية مرضاتي رالي أشايق رادنية ضمنت له وحن ضمانة علي أن أرجعه إلى سعليه إن رجعت هدي سعليه وأن كحكمه oo ugu qorayahay lawxa maxfuudka inuu soo noqonayo inaan soo celiyo bima asaaba ay maca maa asaaba wixii uu helayna aan la soo celiyo ee min ajrin ajara aw haniimatin ama haniima ah ayaan la soo celinaya wa in qabadtuhu haddaan naftiisa qabto oo aan naftiisa qaado oo uu shahiidana an afira lahu inaan u dambi dhaafo wa arxama waan u naxariisto وأدخله الجنة جنة الأنجلية رواه أحمد والترمذي والطبراني عن ابن عمر أيما مؤمن مؤمن الله مؤمن كي عكس الاندساء ثلاث عطسات صدح قر هو الاندساء ومتواليات استبتشوقة إلا عطوه اندسنا كان الإيمان إيمانك وحنوضا ثابتا مسغا في قلبه رواه الديلمي عن أنس أنه قال أخبرني جبريل عليه السلام عن الله أيما إلى آخره إلى وحي الله إني أنا الله إني أنوب أنا أنوب الله الله المعبود كا حق لغو عابد أيانا لا إله إلا أنا إله حق لغو عابد أمتر أنيق مويانا سبقت ويكدا ريسي رحمتي نحريس تيدو غضبي عرض إذي كدا ريس فمن شهد قفك كلا لا إله إلا الله إلى حقل وعب إلى أن يجريها لمويان وأن محمد العبد ورسوله فله الجنة جنة يولي أي رواه الديلمي عن ابن عباس أنه قال أول شيء شيء قهري يخطه الله إلى أن كخذ يكقره في الكتاب الأول كتاب كهر محفوظ إلى آخر ساس حديث عمري الرحم قرابضه شجنة قدعة شجنة مني أي قدعة مني وقيب عليها إجمله faman wasalahaa qofka xidhiidhiya wasaltu waana waan xidhiidhiya waman qadacahaa qofka gooyana qadactu waa gooya rawahu tabaraani abu yacla can camir bn rabiica xadiistaan akrinay xadiidka hore alla subxaanau wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya qofka baxa ee u baxa jihaad fii sabiili illaahi ah oo shuruudihiisii laga helay oo ilaahay dartii subxaana wa tacaala uu jihaadayo ee kelmadda ilaahay uu kor yeelayo cadaawo gaalaa iska caabeeyo qofka caynkaa u baxa ee aanay ku jirin ibtiqaa'a shayin taari wax labaga raadinayn ilaahay raalli afhiisa keliya raadinaya aad muuqatid ha lagu idhahdo waa geesi ha lagu idhahdo waa hebel magacaaga hala sheego oo waxoogay xoolahaasoo dhufatid waxyaalahaasoo dhan kuma jiraan ilaahay dartii u baxaya qofka noocaasa ilaahay wuxuu leeyahay anigaa u damaanaqaad ah damaan damiin baan wahay damiin musallam anigaa layga rabaa ilaahay waa ballan qaadaya wallahu laa yukhlifu almiicaad ilaahay ballankana ma baajiyo ilaahay wuxuu leeyahay qofkaasi laba xaalo midunbaa ku iman karaa kii ku yimaadaba ballan baan u hayaa hadduu nabad galo oo isagoo badqaba soo laabto waa haddii ilaahay u qoray inuu badqabka soo laabanaye oo aanu geeriyoonin waxaan u damaano qaadayaa inuu soo laabto isagoo wata laba arrimood midun ajar ama qaniimo ama labadaba isku soo darsada isagoo labadaba isku soo darsada oo ajarkiiyo khaniimadaba helaa ayaa soo celinaya oo qofki ilaahay darteeda ku ahaa hadduu badbaado oo aanu geeriyoonin oo aanu shahidin saasaa lagu soo celinaya haddii aan qabto oo uu dagaalka iyo jihaadka ku shahiido dembigiisa waan dhaafaya wa arxama waanu naxariisanaya wa udkhilahu ljanna janna waan gelinaya xataa waxa intaa uu helaya haddaanu dagaalka laftiisa ku shahiidin iyada lagu sii socdo ama laga soo socdo uu isu dhintayo bes yana uu helaya mar walba qofkaasi waxa weeyaan qofkaasi waa qof faa'iidaya oo gaadhaya wixii uu rabay rabay marka waxaa daruuriya in qofku uu hubiyo waxaanu ku jihaadaya fii sabiili illahi inuu yahay inaad u hubiyo aanu wax walba ku magacaabay ama aanu shay kasta oo jihaadba lasoo hadal qaado aanu ka fardhaninoo aanu ka boodin waayo waa shay diiniya oo sharciya oo ilaahay subxaana watacaala leeyahay qofka sidaa u baxa ee jihaad u baxa labada xaala midun buu ahaanaya hadduu shahiidana wuxuu helayaa umuuro toddoba ah oo aan khalqiga in kalama helin gobada ugu horraysa dhiiga dhulka gaadha ee dembigiisao dhan lagu dhaafa xaq bini aadan mooyaane xaq bini aadan deynka bini aadamku ku leeyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u daayey qofkii lahaa ayuunbaa dhaafi kara meecna waxa la idhaahdo sakaraadka sakaraad waxa la idhaha ma arko siduu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waxa uu nafqaadkiisu wuxuu noqdaa sida qanjiirado kale qanjiiro inta la dareemo ayuun bisabod dareemaa sakaraadka sal yaa rasuul allah oo muxuu sakaraadka u dareemi waaye sui kafaa bibaariqati suyuufi calaa ra'sii fitna seefta dul galacle ee tobanka goor dul maraysa iyo waxaasoo naxdina ayaa u sakaraada u soo dhamaysta konka baale dul maraya ayaa kasii ayaa hawshii dhameeyey dabeetana qofkaas sakaraad dareemi maayo wuxuu ka badbaadaa daqdat alqabri qabrigan ciriiriga samaynaya qabrigu isku marbuu isku soo dhawaadaa marka ugu horreeya walciyaadu billah daetana saalaha qofka ayaa isdhaafa hadday cidi ka badbaadaysan saxaabadii waaweneed baa ka badbaadi layd hadhowbu qofka muuminkaana u kala fogaada oo ilikaaragta noqdaa ka gaalka iyo munaafiqana isku sii durkaa taanuu ka badbaadaa markiibana wuxuu arkaa magacadahu min aljanna deegaankiisa jannada ah kaafraad waxa uu loo guuriyaa toddobaatan xuuralcayna toddobaatan qoyskiisa ana ugu shafaacadaada toddobaatan qoyskiisa ka mid a qoyska waa toddobaatan ma gaadhin waxoogay dhaaftood qaar kale kusoo darto waxa weeyaan fadaa'il badan buu leeyahay waa hadduu shahaada rasmi ay tahay oo ilaahay dartii subxana watacala u geeriyoodo hadduu xataa qisada ku dhintana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday dembi dhaaf iyo naxariis iyo jannada inuu geeyo ee marka sifada iyo fadliga ayuu leeyahay qofka oo jihaadka iyo ilaahay dartu u baxa ayuma cabdin addoon kasta oo min cibaadii addoommahayaga ka mid ah oo yakhruju baxaya mujaahidan fii sabiili jidkayga ku jihaadaya ibtiqaa'a mardaati oo raallahaanshaayga raadinaya damintu lahu waxaan u damaano qaadaa an urjicahu inaan soo celiyo in rajactu haddaan soo celiyo haddaan soo celiyaa dambe waxa weeyaan ay in katabtu lahu rujuuc haddaan u qoro oo qadarku uu qoro inuu soo laabanayo bima asaaba wuxuu gaadhay ee min ajrin ajra aw haniimatin qaniima ah wain qabadtu haddaan qabto naftiisa qabtana an akfira lahu inaan u dambi dhaafo wa arxama waan u naxariisto wa udkhila ljanna rawahu axmed wtirmidi wabaraani can ibni cumar xadiiska kale wuxuu tilmaamayaa xadiisku sanad ahaan xadiis aan sanad ahaan u sugnayn ayru haabit usuushii xadiiska lagu aqbalayey muu muu oofsanin saa weli culamadu xadiis waxay dhahaan waa xadiis daciifa waxaanu tilmaamayaa qofka saddex goor hindhisa oo isku xiga in iimaanku qalbigiisa saabit ku yihi laakiin qadiyadaasi qadiyad iyo xadiiskuba waa laba isla hadayo xadiis saabita maaha oo sugan laakiin waxa sugan qofku markuu mar hindhiso ee alxamdu lilah idhaahdo alxamdu lilah uu yidhaahdo in la yidhahdo yarxamuka allah oo loo duceeyo isna uu yidhaahdo yahdiikum allahu wayuslix baalakum waayo nimca ilaahay waxay sheegaan qolooyinka dhakhaatiirta ku takhasusay bicteria aad iyo aad u fara badan oo aan la xisaabin karayn inay markii keliya kasoo baxayso jirka soo dhaafayso waxay kala caddeeyaan qofka hindhisaya qof caafimaad badan inuu yahay caafimaad badan oo difaacii jirka ayaa xoogan oo waxaasoo bicteria ay intay ka adkaadeen ayaa waliba banaanka usoo tuureen ila bicteriyada hadday ka adkaato oo markaa xanuunsanayso laakiin kuwii sidaa soo jebiye deetana banaanka usoo tuureen si awgeed ba waxaa la sharciyaa inuu qofku hoos u dhigo ama marayo wuxuu isticmaalo oo aanu odhanin intuu kor u hindhiso ummadii kale aanu gaarsiinin waa inuu hoos u dhigaa marayo wuxuu dana isticmaalaa hadduu mar hindhiso saa weeyaan mar labaad mar saddexaad hadduu hindhisana waxay culimada isku raacsan yihiin in qofkaasi uu xanuunsanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofkii mar hindhisay ee laba hindhisay uu duceeyey kii saddexaadna wuxuu yidhi alrajulu maskuub waa ninku waa duriyey duri baa haya uu duriyey ee u duceeyey si kale ugu duceeyey culimada raxle mar laba kaaba la odhanaya uu duriyey oo la iska diinay laakiin labadu mar iyo labada qowlkaa la iska qaato alxamdulillah hadduu yidhahdo yarxamuka allah baa la odhanaya laakiin mar saddexaadku waa xanuun aymaa mumina cadisa hindhisa alaasa cadasaatin mutawaaliyaatin oo isku xiga ilaa kaana aliimaanu iimaanku wuxuu ahaanaya haabitan mid ku sugan fii qalbi ila wuxuu leeyay innii anugu ana anugu allahu allaha macbuudka in la caabuday xaq lagu caabudaan laa ilaaha ilaa ana ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro aniga mooye sabaqat way ka dhaaraysay oo waa ka horaysay raxmatii naxariistaydu ghadabii caradayda faman shahida qofka gala an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabdu warasuulu nebi maxamed ou yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkii iyo ergeyguu soo dirtay falahu ljanna xadiiskan waxaa warinaya ibnu cabaas daliil baa soo saaraya waxa uu leeyahay annahu qaala awalu shayin khatahu allahu wixii ilaahay ku qoray ugu horreeyey fi lkitaabi alawal kitaabkii hore lex maxbuudka waxa ugu horreeyey inii ana allahu laa ilaha illa ana bidaayat xadiisaasi noqonaysa marka xadiiskan ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waxyaalo qaaliya awalan ilaahay wuxuu tilmaamayaa sifa uu leeyahay oo ah sifat lcubuudiya aw sifat lcibaada in la caabudo inuu xaq u leeyahay in la caabudo wila wuxuu tilmaamayaa tawxiidka rasmiga ah ee qofku ku badbaadaya wuxuu yahay oo ah an yashhada an laa ilaaha ila allah ilaahay keligii inuu cibaadada qoro waxaa loo wixii cibaadaad cibaadada waxaa lagu tacriifiyaa wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay ee qowle afka laga idhaahdo ama ficile xubnaha laga qabto ayaa la idhaahdaa qaar muuqda iyo qaar qarsoon cibaadada noocaas in ilaahay keligii loola gasto subxaana wa tacaala oo aan cid kale laga siinin markaasuu ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa naxariistiisa iyo cadhadiisa ta horaysa horaysa ee aalibka ah ee badan ee gudaballaaran naxariistiisaa gudaballaaran bimacnaa inta ilaahay uu naxariisto ayaa ka badan inta uu cadoodo ee uu aalkoosto sifooyinka uu ku naxariistaana aad iyo aad bay fara badan yihin sababaha uu ku aalkoostaana way ka yaryihin kuwa uu ku naxariisto aad bay uga yaryihin sidaa wadaala subxaana wa tacaala cidda uu qabtuu ciqaabana cadaaladiisu ku qabtaa cidda uu cafiyuu sii daayana gallad iyo naxariisku ku sii daaya marka waxaa horaysa ilahi wuxuu laha subxaana wa tacaala ina raxmatii sabaqat ghadabii xadiis bukhaari soo warnaya wuxuu lahaa ina allaha kataba kitaaban fa huwa calaa carshi ilaahay wuxuu qoray qor-aan maalintuu adduunyada iyo samaawaadka arlada abuuray deetna wuxuu dhigtay carshiga maxaa ku qornaa ina raxmatii sabaqat ghadabi naxariisteedu waxay ka dhaaraysay cadhadayda taas waxay tilmaamaysaa qofku inaanu quusanin inaanu quusanin naxariista alla ka quusanin dembidhaafka ka quusanin iyo ilaahay inuu cafiyayo mana keenaysa laakiin inuu markaa isdhigto wado wallahi waxa qornayd ina raxmatii sabaqat ghadabi oo adigu ku hareen raxmaddu ma soo gaadhayn inaad noqoto malmiyaa laga yaabi maxaad isugu hadlaynaysaa eed siduu isu dhiganaysaa eed u odhanaysaa ina raxmatii sabaqat ghadabi waxaa la sheegayaa qof dadaalaya oo markay qalada ka dhacaanna aan quusanayn qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah aan qofka tawxiidka rasmi u qira tawxiid ullahi wa tawxiid arasuul in ilaahay la waxido oo ilaahay maxaa lagu waxidaya fi lcibaada cibaadada loo gaaryeelaya rasuulkana waxaa lagu gaaryeelayaa fi litibaac raacid oo ana cid kala raacin hawadaada aanad raacin waxa cid kale ku jira si aanad raacin waxaan ka soo gaaray inaa wajadna aabaana waxaanu ku soo nabad yaacana maalle soo jireen waxa ahaa aanad raacin laakiin aad raacdo wixii uu rasuulku kaaga tegay calayhi salaatu wasalaam macnaheedu markaad leedahay ashhadu anna muxammadan cabdu wa rasuulu waa maxay waa waa shan arrimood markaad shahaadinayso shahaada qaybta hore waxa weeyaan waa ashhadu an laa ilaha ila allah waa macruuf waa tawxiidkii ilaahay in loo gaar yeelo oo laga fogeeyo wax alla wixii ilaahnimo sheegtay ee cibaado laakiin marka dambe leeya ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh ama ashhadu anna muxamadan rasuulullah macnaheedu waa maxay inuu rasuulku yahay rasuulkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wax alla wuxuu ku waramo waxalla wuxuu ku warramay wala inaad sideeda u qaadato oo an tusadiqahu fiima akhbar wuxuu waruu kuu sheego inaad rumayso warkiisu wuxuu noqonayaa wax soo socdon dhicin iyo wax hore u dhacay iyo wax iminka dhacaya inta wuu noqonaya inaad warkiisa rumayso haddaad tira nebina waama aaminsanay warkiisana dhag u dhigi maayo hada laysa biiimaan iimaan maaha waa inaad rumaysaa wax alla wuxuu idhaahdo saa ogeed bay saxaabada odhan jireen asaadiqu lmasduuq asaadiqu almasduuq runlihii runta looga qaadanayay ama la rumaynaayay marka in la rumeeyo talabaad an tudiicahu fiima amar wuxuu ku amro waa inaad yeeshaa rasuulnimada aada rumaysa bay ka mid tahay amarka uu ku siiyo inaad fuliso oo minka inankaa toreegi sawaan fii xayaatihi aw bacda mamaatihi inta uu noolaa iyo inta uu dhintay ka bacay iyo wuxuu kuu diido inaad ka tagto oo aanad cudurdaara iyo waxyaalo kale iyo ugu dambaysaa waxa weeyaan waa an laa tacbud allaha ila bima sharac ilahay inaanad ku caabudin dariiqa uu rasuulku jeexay mooyaane wax kale dariiqa uu isagu jeexay mooyaane inaanad wax kale ku caabudin qofka cay kaa yeela ee tawxiidka ilaahay cibaadada u gaar yeela rasuulkana rasuulnimo iyo raacid ku gaar yeela ee nebiga ka dhigta dariiqa keliyu raaco sal allahu alayh waaalih wasalam ilahay wuxuu leeyahay falahu ljanna janna ayuu leeyahy jannadu waxa weeyaan waa shaygaa fudud waa shahaada inaad ka run sheegtay waxay sheegaysaba xadiiska kale wuxuu tilmaamaya qaraabada arraximu qaraabada iyo xigtadu shajnatun mini ay qidcatun mini waa qayb aniga iga mida ilah wuxuu leey faman wasalaha wasaltu qofka xidhiiriya waan xidhiiriyaa waman qadacaha qadactu hore ayaan usoo marnay xadiis horean ku soo marnay ahmiyadda ay leedahay in qaraabada la xidhiiriyo oo xigtada la ogaado oo aad iyo aad loo ilaaliyo oo dhibkooda laga damqado oo kii dhacdaraysa laga warhayo aanay keeninna xaq iyo baatilba inaad ku taageerto oo indhalidhigeliya aad ku raacin laakiin xagga wanaagga aad ugu roonaato qaraabadu waataynu sheegnay inay markii ilaahay abuurayba carshiga ku dhegtay tiri ilaahayow waxaan kaa magangelayaa in la jiro oo la gooyo suu ihi ilaahay meel raalli ka ahayn amaa tardayna an aqdaci man qadacaki wa asila man wasalaki qofkii ku gooyo inaan gooyo qofka ku xidhiiriyana inaan xidhiiriyo ilahay xadiiskana wuxuu ku leeyahy waa qaybiga mida siday qaybiga midata ilahay uga tahay isamkiisa ayuu uga soo dhambalay ilaahay magaceeda waxa laga soo dhambalay magaca ilaahay ilaahayna waa raxmaan iyadana maxaa la yidhi arraxim marka waa in qaraabada la ogaadaa xadiiskii kale waxa uu leeyahay alxasanatu bicashri amhaaliha xasanada iyo khayrku waa toban la mid ah aw aziidu ama waan kordhiyaa wasayi'atu xumaantuna waaxidatu waa mid keliya aw akfiruhaa ama waan dhaafaa walow laqiyanii hadduu ila kulmo waa addoonkayga la sheegaya biqiraabi alcardi harlada muggeed oo khadaaya gafaf iyo dembiyaala lam yushrik bii shay-an uu la yimaado isagoonay shirki yeelin laqiituu waxaan kula kulmaa biqiraabiha arlada muggoodo makfiratan dembi dhaaf وقاس وكو زيادة بقرابها ومغفرة بوش وقوى زيادة بقرابها أرمدا مقيد بانو لي ما ضاع ومغفرة دم دافع رواه مسلم أبو نعيم عن أبي ذر الغفاري الحسنة عشر حسنة هي هناك واطبا وأزيد وكردية والسيئة واحدة من السيف يسرت لسرده رواه البهقي قد رواه البهقي البغوي عن رجل الحسنة بعشر حسنة واطبا وأزيد وأنكرديا وسيئة بواحدة سيئة ومثلية أو أغفرها مواضافة ولو لو لقيني هدو قفو يولكم بقراب الأرض أرد مقيد هدو إلي ماد أو خديعة قفية دنبيا إينا وحا حدفا لقيته بقرابها مغفرة سيئة حديث كورولناي ومن هم قفك كهمية بحسنة ولاك فلم يعملها سيئا سبعينين كتبت له حسنة حسنة ولاك برقرة ومن هم غفك كهمية بسيئة حمان فلم يعملها إعان صمينين لم يكتب عليه شيء شيء من الله مغرب ومن تقرب مني شبرا قفك تاكي سود وادا تقربت منه دراعا رد بار سود وادا ومن تقرب مني دراعا قفك يسود وادا دراعا تقربت منه باع باع يسود وادا باع لك عن لك مقصد يلا وقع موت باع لك رواه الطبراني عن ابي درع xadiidkani waxay ku wareegayaan mawduuc keliya oo soo noqnoqday saddex axaadiisba laakiin siyaadaad bay leeyihin waxay ka warramayaan uun ilaahay galladiisa iyo khayrka faraha badan ee alla siinaya qofka muslimka ah hadduu hal xasano sameeyo wanaaga toban baa alla ugu dhufanayaa toban laab toban kale toddobaatan saynu axaadiis hore ku arkaynay toddobaatan kale ilaa toddoba boqol qaarna waaba looga sii badiyaa toddoba boqol qof iyo ikhlaaskii qof iyo sida ilaahay dartii u gutay ayaa kolba loogu sii badiyaa waatay tilmaamayso aw aziidu ama waa sii kordhiyaa wasayi'atu waaxida walaag dembigiina waa markiisii toba lagugu dhufan maayo waa halkii dembi waa muxuuha waa iska dhaafa waa tirtiraa waa masaxaa waa goorma waa markuu toobadkeena ee uu ka istaafurlaysto ee uu ka fuuqu fara ka qaado ee uu ka qoomamoodo markana waa laga tirtiraya bal ilaahay malaa'igta wuxuu ku yidhaahdaa markuu addoonku dambaabo andiruu cabdii xataa yatuub addoonkayga u kaadiyo suga inuu toobad keenaa laga yaaba hadduu toobad keeno waa ilaahay waa ka tirtiraya hadduu toobad keeno waa qora ayuu yidhaahdaa oo marka uu toobad keeno ka masaxa laakiin waxay jabdhacay marka uu toobad keeni waayo ee iska daba yimaadaan dunuubta walciyaadu billah ee isgaadhaan oo rasuulku ku matalay calayhi salaatu wasalaam qalbigu inuu yahay si shay cad xaashi cad markuu qofku dambaabo dhinac baa la keenaya dhibic madow nukitat fiihi nuktatun sawdaa dhibic madow waa lagu dhufanaya xaashidii caddeed hadduu toobad keeno waa laga fujinaya hadduu toobad keeni waayo oo mid laga dambaabo dhibic kale ayaa lagu dhibcinaya hadduu toobad keeno labadiiba waa laga masaxaya hadduu toobad keeni waayo waa lagu daraya dambi kale uu sameeyo markaasaa dadka qaarkii siday u wadaan bay buuxiyaan oy gebigeeda madoobeeyaan markaasay noqotaa kalkuusi mujakiyan kalkuusi mujakhiyan waxa weeyaan dheriga iyo disida marka la foororiyo dabadeeda waa caynki waa ragad waa madow xaashidii cadday dunuubta awgeed saasay noqotaa markuu halkaa gaadho qofku laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran macruuf iyo munkar mama kala yaqaanba xumaantu samaan bay unoqotaa samaantuna xumaan bay unoqotaa waa kuwaad arkayse xumaanta ku faanaya waayo wixii baa iskala gediyey qalbigii kala garan laha ee odhan laha waxan waa xumaane la dhuumo oo hadalkaana toobadkeen ayaa isu bedelayba wanaag markaasuu ku faanaya waa kuwa ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala kallaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun waa qalbiga noocaasa marka qofku inuu sayi-ada inta aan la rasmi laga dhigin ee aanay sugnaanin laga gaadhsiiyo markaasuu ilahay wuxuu ballanqaad kala samaynayaa walow laqiyanii hadduu ila kulmo biqiraabi alardi arlada mugeed oo khadaaya dembiya lam yushrik bii shay-an oo uu ila yimaado isagoon cidna ila wadaajin tawxiidsaafia ula yimaado iyo dunuub fara badan laakiintu anna waxaan ula imanayaa biqiraabiha makfiratan arlada mugeedoo dembi dhaafo bimacna dunuubtu waa noocyo dunuubtu waa noocyo waa de dunuub waaweyn iyo qaar maxaa layidhaha kabaa'ir iyo dunuubta yaryaray asagaa'ira wallamam dembiga weyni waa midu waa shirk shirkiga xalay ka warramayni qofka la yimaadaana waxaa ku imanaya umuuro doora oo aan xalay tilmaannay oo ay ka mid tahay qofkaasi in aan ilaahay hadduu ku dhinto dembigiisa la dhaafayn naarna uu ku daa'imoba jannana laga xarimo dembigaa qofku hadduu iska ilaaliyo maxaa soo hadhaya labadii kale waa kabaa'irtii iyo sagaa'irtii sagaa'irta waxaa lagu dhaafaa umuuro badan waxaa lagu dhaafaa waysadaad weysaysanayso oo qofku weysaysto ou gacmaha maynayo wax alla wixii dembiyada ee salaada ku qabtay ayaa dhibicda biyaha raaca suu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu afdhaqdo ama luqluqdo iyagana waxaa soo raaca wixii yaraa dunuubtii yaryaray ee uu yidhi afka ka yidhi wejigana markuu maydho iyana wixii indhahayo umurihii noocaas gacmaha madaxa cagaha dunuubtii yaryaray waxaa dhaafa salaada salaad ilaa salaad asalawaat lmafruuda salaadaha faralka ah iyo waljumcatu ila ljumca jimcaha ilaa jimcaha kale wa ramadaan ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahuma ida ijtunibat ilkabaa'ir dunuubta waaweyn haddii laga tago ramadaan iyo ramadaan baa kaa dhamaynaysa kaa baabinaysa jimca ilaa jimca kaa baabinaya salaad ilaa salaad baa kaa baabinaya والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لمم هو ذنوب تيرير مرة ما حصل عليه kii weynaau iska ilaaliye kuwa yaryaraana waxaa ka dhaafay weysadii salaadii jimcihii allahuma salli calaa sayidina maxamed ramadaantii iyo wixii la mida dunuubta waaweyn towbad bay u baahantay towbad la jadiidiyo oo mar walba lagu celceliyo ayay u baahanaysaa sidaa awgeed qofku hadduu towbadda daa'imo waxa weeyaan dembiba yeelan maayo attaa'ibu min adembi kaman laa demba lahu ayuu rasuulullah qofka dembi ka towbad keenaa waa sidii midaan samaynba laakiin waa tirtiraysa way masaxaysaa toobadii marka shirkiga unbaa la iska ilaalinaya waa fadliga uu tawxiidku leeyahy hadduu shirka iska ilaaliyo ilaahay subxaana wa tacaala hadduu arlada muggooda dambiga la yimaado welima laguma odhan laakiin waa hadduu la yimaado waxa lagoon isdhaahdo waa tii la yidhi hadduu qofku yimaado isagoon ii shirki yeelayn arlada muggeed hadduu la yimaado waxa wey waa loo dambi dhaafaya kii ay ka dhacday ee la yimi waa laga ayaa loo dhaafaya laakiin adoo dhan ha kusii tala gasho ado waa lay dhaafi doonaa yaa ku ogeysay inaad noqonaysa kaloo dumi dhaafay yaa ku ogeysay shirkigu inuu kusoo dhuman karo oo adoon waxii soo haysta oo la idhaahdo shirki tawxiidkaagaba waxbaa kusii ahaa tawxiidkaagaba saafi ma ahayn deetana khalaas halkaasay ku imanaysaa kaarisada iyo dhibta ugu weyn marka waxay ka mid tahay fadaaisha tawxiidka iyo in shirkiga iska ilaaliyo oo qofku aad iyo aad u taxadaro alxasanatu cashru waa ziidu waa isku mid intaa hore wasayiatu waaxidatu waa muxuuha sayiadu waa mid keliya waana tirtiraa wasawmu lii waxaa ku jirta wasawmu junnatun lii ama jannahu lii waa khadama dacya wasawmu lii weeyaan soonka anigaa leh wa ana aniga ajzi bihi anaa ku abaaliyo qofka ilahi subxaana wa tacala cibaadadka sidaa wada leh muxuu soonka si gaara ugu sheegtay miyaanu salaada lahayn sakada lahayn xajka lahayn ilaahay wuxuu si gaara ugu sheeganayaa soonka waa camal siriya waa camal qarsoon oo aan ilaahay adiga mooye cid kala daalacnayn salaadaad tukanaysa waa la arkaya sakada saa doonta u qariyo cidaad siinaysa ogaanaysa cidaad siinayso ama cidaad ugu dhiibtay ama ciddii qoraysay waxyaaba badan baa ogaanaya kii xisaabinayay wax badan baa ogaan kara daxda isla qari xajna lama qarin karo isna waa la baxayaaba waa la tegaya laakiin soonka waa la qarin karaa ilaah iyo aadamiga ilaah isloog hadduu dhuntu wuxuu doona isticmaalo cilimo ogaan karto waa shay yaqiinta qofka daa'imiye xoojiya alla ka cabsigu xoojiyaa muraaqabadu xoojiyaa iyo qof ilaahay ka war haya inuu yeey markaasa isagoon bilaysna ilaalinay cid kalena ilaalinay ayuu ilaalinaya afkiisa wuxuu jeclaa haddii xataa sanka laga marmariyo oo laga soo hormaro aanu u dhawaanayn waayo ilaahay iimaan baa alla siiyey iimaankaasa deetan dhowraya sidaa uu isu ilaaliyey ayuu ilahay leeyay soonka anigaa leh si gaara ayaan u abaalmarinaya anigaa baa waxa weeyaan ilaahay uu fadli gaaru siinaya tamaaman waxaa laga yaaba fadligaa gaarkii inuu ka ama waanu ka yaraan karaa waanu ka weynaan karaa waxaad odhan kartaa oo salaadu miyaanay ka fadli badnayn soonka kee oo fadli badan kee oo fadli badan maxaa gaad ka garay salaadaa fadli badan salaadaa fadli badan laakiin maxaa ay la mudatay in gaar la yidhahdo sawmu leil waxaa laga yaabaa maamuus gaara ku jira iyo sharaf gaara haddii dadkii shagaalaha soo rooxaan oo kuwii kala siisiiso ilahay walaali waa soo hadhayna adiga xoogaa soo hadhayna halkan ii joog haddaad dunta hadhow wax yarba siiyo intaasaa tixgelinayo fadli iyo qiimo way yaabayan dadkii kale tuna hebel goormuu heerkin gaadhi waa lala hadhayo waxa weeye si gaara ayaa isaga loo maamuusaya marka fadli soonku wuxuu leeyahy maamuus iyo fadli gaara wa sawmu liil wa ana ajsi bihi anaa abaalinaya wa sawmu junna soonku waa gaashaan min cadaab illahi cadaabka ilah la iskaga dhigaa kamijani silaaxi min asayfi kamijani mijanigu waxa weeyaan waa waa baalka laga gaashaanka gaar ahaan markuu yahay mid ka samaysan alwaax halagna lagu dahaaray loox buu ka samaysan yahay halag iyo xuna ku dahaarayin kaasaa mijani la dhahdaa turusna waxaa la dhahdaa waa markuu biriyax leeyahay ee turus la dhahdaa daadana daadana waa la dhahdaa carabi isna waa markuu yahay harag keliya waan wax kala wadanin markaa waa gaashaan la isaga dhigayo cadaabka oo siduu gaashaan u yahay qofkani wuxuu sameeyey waxyaabaha ugu jeclaa cunitaan iyo cabitaan iyo galmo iyo wixii soo raacayay ayuu iska daayey ilaahay darti sidaa uu isaga daayey ee uu sabirka u sameeyey ayuu ilaahayna subxaana watacaala wejigiisa uga ilaalinaya naar alxasanu bicashrin waaziid wasayiatu biwaaxidatin aw akfiruha walow laqiyanii hadduu ila kulmo biqiraabi lardi khadiicatan hee waxbaa xadfan laqituha laqituhu biqiraabiha makfiratan waman hama bixasanatin waa xadiis horaan usoo marnay waa iska dhaafina falam yacmalha aan samaynin kutibat lahu xasana xasana ayaa loo qoraa waman hama bisayi'atin qofka sayi'a maaga falam yacmalha aan samaynin ilahay dartuu muu daynine waxa wuu iska daayayo lam yuktub calayhi shayun waxba laguma qoro haddii ilahay dartuu dayn laha waxa loo qori laha xasana waman taqaraba minii shibran qofka taaka ii soo dhawaada taqarabtu minhu diraacan waman taqaraba minii diraacan taqarabtu minhu baacan rawahu tabaraani can abi dar asawmu junna soonku waa gaashaan min annaari naar la ysaga dhigo wali asawmu wali aniga waxaan leeyahay asawmu soonka ayaan leeyahay waa la leeyahy wa ana aniga ajsii bihi abaaliya maxaa loo abaalinaya yadaculiu ka tegaya shahwatahu wuxuu jeclaa wa dacaamahu cuntadiisa iyo wa sharaabahu cabitaankiisa min ajli awgay buu daynaya la khaluufu fami saa'im la khaluufu luunka iyo urta iyo haha fami saa'imi afka sooman qofka sooman afkiisa ka soo baxaya ayaa adyabu ka udgoon badan cinda allahi ilaah agtiisa min riixi lmiski urta miskiga cadarka cadarada ugu udgoon urtiisa ayuu ka udgoon yahi rawahu bagawiyu waabaraaniyu wa cabdaan can bashiir ibni khasaasiya asawmu junna soonku waa gaashaan yastajinnu biha cabdii addoonkaygu wuxuu isaga dhigaa min annaari naarta ayuu kaga gaashaantaa rawahu dabaraaniyu fi lkabiir walbayhaqiyu can abi hurayra asiyaamu junna soonku waa gaashaan yastajinnu biha alcabdu min annaar addoonku naar buu isaga dhigaa wa sawmu lii soonka anigaa leh wa ana ajsi bihi anigaana abaaliya yadacu wuxuu ka tegaya dacaama cuntadiisa iyo wa sharaabu cabitaankiisa min ajli aniga awaday waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay la khaluufu khaluufka luunka ama haha fami saa'ibi qofka sooman haha iyo urta ka soo baxda afkiisa ayaa adyabu cinda allahi ilahay agtiisa ka udgoon badan min riixi lmiski rawahu tabaraaniyu fi lkabiir can bashiir bni lkhasaasiya abi hurayra asiyaamu junna yastajinu biha alcabdu min annaar wa huwa lii wa ana ajsi bihi anigaa leh anaana ka abaaliya asiyaamu lii wa ana ajsi bihi rawahu lbazaru can abi hurayra axaadiistaasi waxay dhammaantood ku wareegayaan soonka iyo qiimaha uu leeyihi soonka inuu gaashaan yihi gaashaanna waxa la yaqaanaa inta uu gaashaanku wanaagsan yahay ayaa wuxuu kaa celinayaa waxyaalihii aad ka cilad nacbayd ee aad iska ilaalilaysay wuu kaa gaashaamaya hadduu gaashaanku soo daloshamo laftiisa muuqayaalay marka ay maqan tahay sidii aad rabtay ku ku ilaalin maayo soonkaaguna waa nooca haddaad soonka ilaaliso oo uu dhowran yahay oo soo wacan oo dhammaystiran uu yahay wuu ku gaashaamaya cadaabna ilaahay dartii wuu kaa ilaalinaya haddii isaga dhaawacay ilahayna waxa weeye dee waxa soonkaagina waa dhaawacan yahay adigana waxa laga yaaba khatar baad ku jirta asawmu junnatu min annaar waa gaashaan marka waxa isku jira soonkii faralka ahaa iyo kii sunno ahaa labaduba waa gaashaan laakiin waa laba gaashaan oo sii kala xoog badan waa kala fadli badan yihi waxaa fadli badan ka faralka ah soonka kale sunnayna waa u dheeraad iyo xoojin iyo qurxin iyo kaabid weeyaan kaabaya waxaa mar walbana la ogaadaa sunnuhu waxa weeyaan waa waxyaalihii ku xeernaa faralka oo gurigu hadduu xayndaab leeyihi inta uu xayndaabkaa leeyihi gurigu waa badqabaa xayndaabkaa loo soo dhacaa marka hore markaasaa xayndaabkee lasoo dhaafo haddana guriga loo yimaada waa laba markaa laba tallaabo hadduu bila xayndaab yahay marka ugu horeysa daaqada lagaaga soo dhacaya marka koowaadba marka haddii faralkaagu aanu lahaynba sunne shaydaan baa isku qabsanaysaa isugu imanaysaan faralkaba laakiin hadduu sunne leeyahay mudda isku haysanaysaan sunnaha deetana faralkii waxa weeyaan waa badqaba isagu miisaanka waa naqaana miisaanka markii miisaamayo waxbaa lagu xoojiya lagu yarwafeeya lagu korkordhiyaa sunnu waa noocaa waa lagu kordhiyaa ilaahi subxaana wa tacala wuxu ihi addoonkayga salaadiisa iyo soonkiisa keena deetana waa la saaraa markaas haddii soonkiisa salaaddii waxay hagaagi waayaan wuxuu ihi unduru licabdi hal lahu min naafila waar addoonkayga u soo egeega bal wax sunna inuu leeyahay lagu korkordhiyo oo lagu hagaajiyo markaasaa loo soo helaayo markaasa lagu hagaajiya haddii la waayo ka hor xataa lahumbu ilaahay subxaana wa tacala mashiicadiisa ayuu hoos joogaa ilaahay sida uu rabu ka yeelayaa inuu ilaahay isaga buuxiyo iyo inuu tuu leeyahay ku qaado ayaa dhex jirta marka labaduba waa nooca soonka sunnuhuna waa shay aad iyo aad u qaaliya oo fara badan oo noocyo badan qaar sahlan qaar dhexdhexaada qaar yar adag waxaana ugu adag siyaamu daa'uud oo ugu fadli badan waa sawmu yowmin waftaaru yowmin qof maalinna sooma maalinna afura qaar iska dhexdhexaa jira oo iyagu bishii saddex maalmood oo kale alaaata ayaam fi shahr waxaa kaloo alsnayn walkhamiis waxaa ka mida qaar mutlaqa oo maalintaan maantaa iska soonto ayaa ka mida waxa alle subxaana wa tacaala leeyahay wali asawmu soonka anigaa leh waanu soo sheegna wuxuu leeyahay waa camal siri ah oo adiga ilahay idinka dhexeeya aana ka abaalinaya waayo qofkan maxaa si gaara loogu abaalinaya wuxuu jeclaa iyo cuntadiisi iyo cabitaankiisii ayuu ilaahay darti uga tegayaa sama wax kale ku rabin markaasa ilaahay khaluufkiisa ayuu ammaanaya khaluuf culimadu markaa labadaas laba macnay sameeyaan labada macnay sii kala xoog badan yihin mid waa khaluufo waa luunka qofka ku wareega markuu gaasaysan yihi olaka laxda maye waa waxa ka soo kacaya calooshan maran waxyaalaha ka soo kacaya uumiga iyo hahaa ka soo baxaya weeyaan culimada kale waxay leeyihin labaduba isdiidi maaya oo waxa waxa sameeya dhulka waxa sameeya waxa afka ka dhasha maaha waxa sameeya waxyaalaha soo kacaya calooshan maran ee qaawan ee aan waxba oolin ayaa samaynaysa ee uumiga noocana sidaa awgeed cadayga la cadaydo ilaa culimada qaar yidhaahdaan marka zawaalka iyo duhurka kabacdi yaa la cadayn waayo luunkiibaa suulaya qowlkaasi marka ayagu way dadaaleen ayagu waxay islahaayeenu luunkan ha loo ilaaliyo maadaama ilaahay agtiisa uu ku udgooyey udgoonkii ha loo ilaaliyo udgoonkii ilaahay jeclaa ha loo ilaaliyo laakiin wax xaqiiqadu noqotay inaan luunkani aanu ahaynba shay bartan ka samaysma oo haddana cadati haddana cadeeyaninba mar walba uu soo baxaya oo caloosha maran baa kooskaraynaysa oo keenaysa cadaguna de waa shay sunna ah oo ilaahay subxaana wa tacala raalli ka yahay afkan uu ku daahiriyo lakhaluufu fami saaim atyabu ayaa ka udgoon cinda allah ilahay agtiisa min riixi lmisk asawmu junna yastajinu biha cabdi min annaar addoonkayga ayaa iskaga gaashaama oo isaga dhiga naar asiyaamu junna yastajinu biha alcabdu min annaar wasawmu lii wa ana asi bihi yadacu dacaamahu wa sharaabahu min ajli intaas waa isla mid saddexa xadiisba waxaynu u gudbaynaa xadiidka sagaashanaad alcisu izaari waalkibriyaau ridaai alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay alcisu sharafta iyo awood izaari waa guntigay waalkibriyaau weynaanta iyo isla weynanuna ridaai waa go-aygii sare faman naasacanii minhuma qofka labadooda iguu qabsado shay an wax ka mid ah cadabtuhu waa cadaaba rawahu muslim can abi saciid wasamweyhi canhu وعن أبي هريرة معا والطبراني في الأوسط والصغير عن علي الكبرياء ردائي فمن نازعني كي قصد ردائي داعية قسمته قسمته بصاد قسم روى وقدع الظهر دعو كل قويوية من تبيوه وفنوت قسمته دعو لنك تبيوية رواه الحاكم عن أبي هريرة الكبرياء الردائي والعظمة إزاري وينانت وقنتقي فمن نازعني قفك يقوق الصلاة واحدا منهما من لبوذ كمدا قذفته في النار رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة آن حديث كان وحو كور رميا الله سبحانه وتعالى عزك وحي لحظه شرفته إيو أوده إنه الله سبحانه وتعالى قالوا ليه oo ilaahay leeya waa isaarkaygi waa guntigay sifooyinka noocaasana qofku caqligiisa yaree kooban ee aan meel laga gaadhayn inuu la doonto maaha oo shay caqiidada saxda ah maaha inuu idhaahdo oo siduu tago u noqonaya oo wax ilaahay kuu dirta maaha haddaan maanta o dhan waddo waddada gaari maysid ilaa inaad tidhaahdo qaab ilaahay u qalma weynaantiisa u qalanto weeye waayo isagaas yaqaanaan leh rasuulkiisuna wuu yaqaanaa labadiiba way sheegeen cid kale uga aqoon badanna ma jirto marka waa inaad la yidhahdaa sifatan taliiqu bijalaali sifo ilaahay subxaana wa tacaala u qalanta qowlka saxda ahee ay leeyihiin dadka mu'miniinta ah ee uun wanaagsane toosani waa qowlka laba qowloo kawaacan oo labaduba qaldayi ayaana la iska ilaaliyaa oo ah in la yidhaahdo sifadan ilaahay sheegtay waa sifadeenoo kale sifadeenoo kale waa shay aad iyo aad u khatara oo uu idhaahdo qofku waa qaabkaanu u guntisanno oo kale hadduu idhaahdo waa shay khatara hadduu cilmi u leeyeyna inuu ku gababa laga yaabo haddii uu jaahil u yahay ee laga yaaba in loo cudur daaro mid kalena uu idhaahdo maya ilaahay subxaana wa tacaala waxan mama jiraan mama laha kaasna wuxuu beeniyey wixii alla uu sheegtay laakiin qofka saxda ah ee ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey dariiqata ahli sunnati waljamaaca wuxuu qofkaasi odhanaya odhanaya ilaahay shaygaa uu sheegtay waa sidiisii si uu isagu garanayo oo alla u qalma weynaantiisa iyo qiimihiisa iyo qadarkiisa ayuun baanu alla u leeyihi oo ayna annaga maskaxdeennu ani gaarin labada ilaahay sheegtana waa laba shay oo alla u leeyahay gaar alciz waa sharafta qofku hadduu cisi ilaahay u dhigmo uu yeesho idhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u dhigmi karaa ama ku dhadhowahay waa kaaka ilaahay le waa cadaabaya riwaayadna uu leeyahay qasantuu dhabarkan ka jabinaya marna uu leeyahay kadaftuu fi naar naartaan ku tuuraya way isla imanaysaa un dhabarkaa laga jabinaya naartaa lagu tuuraya kadibna waa lagu cadaabaya saddex riwaayadood saasay noqonaysa marka cisada maxaa lagu helaa dariiqa ilaah la raaco ayaa cisigii ilaahay aad wax ka helaysa walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin kibriyaaguna waa maxay waa ilaahay subxaana wa tacaala sarrayntiisa iyo siduu uga sarreeyo addoomihiisa iyo siduu uga uga badan yahay wey markaa qofka ilaahay ku qabsada ee isna iskibriya waxa weyn ilahay dhabarkuu ka jabinaya oo naar buu ku tuuraya oo aadaasu ka cadaabaya kibirku waxa weeyaan waa wax aad iyo aad u xun waa dembigii ugu horreeyey ee ilaahay lagu caasiyo waa dembigii ibliis la yimi markii layidhi sujuud uu yidhi asjudu liman khalaqta tiina ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin marka kibirku waa dembigii ugu horeeyaba talaa lagu caasiyo kibirku waa maxay kibirku waa maxay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka ay qalbigiisa ku jirto misqaala daratin min kibir ilaanu jannada gelay in yar misqaala dara daradu waa waxa la yidhaahdo hawada yar ee soo gasha ama iftiinka marka daaqada la furo ee aad moodo inuu boor yar oo aan gacantu taabay cilmiga qaarna waxay quraantada yaryare quraanta ugu yar ka ay doontaa noqotee wax intaa leego kibiri hadduu qalbigaaga ku jiro waxawey qofkaas janno ma leh waayo kibirku waa wax xun waxaan cunno janno shaqo kuma laha ee naar baa lagu soo daahiriya markaasaa nin saxaabiya ayaa kibirkii wuxuu u qaatay xaragada iyo qofkii inuu xaragoodo mayo wacan iyo kaba wacan wuxuu yaa rasuul allah oo waxa uu jecelayo midkaayo marihiisna inay qiimo leeyihin fiican yihin kabihiisna wacan yihin ka waran waana su-aala halkeeda taalla oo laga yaaba inagu fahmi lahayn soo dhalay malaha waa kibire waa batuur midbakuu ka hunsan yahay soo qaado si lagu yidhahdo ninkaas mutakabir ma ah su-aal marka inagu waan odhan lahay talo yaa inoo weydiiya ayuu inoo weydiiyey dabeetna rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa jamiil qurux baa u dhan quruxdana waa jeceliye quruxdana waa jeceliye laakiin kibirku waa maxay rasuulku si aad iyo aad ula yaab leh oo kooban ayuu kibirka u qeexay kibirku waa maxay alkibru bataru lxaqi wa kamtu nnaas kibir ma rabtaa waa labada xaq oo lagu sheegay waa tiraa naga daa reerkiiba u sheeg war adigu naftaada reerso kuwa meelaha buuxa cid kale aad garan weyda ha tiraahdo oo xaqii aad garabka ku dhufato kibir waa intaaso xaqii oo qaadan weydo iyo qamtu nnaas addoommaha ilaahay quursato oo aad ka hosaysiiso labaaso haddaad ku aragto labadaa ama mid ka mida waxa weya kibir baa kusoo gelaya iska ilaali iska ilaali kibirku walaalayaal waxa la sheegaa qofka kibiraya waa qof aan isaqoon culiga saasa yidhahdaa waa qof aan isaqoon waayo hadduu isaqooni lahaa muu kibreeg waxaan qofka halka kaadida laba goor soo maray siduu u kibraa laba goor ayuu kaadida maray marinkeeda waxa uu caloosha ku sitaana waa saxab berrida baalki aboor baa cunaya muxuu markaa hee muxuu ku kibraaba wuxuu ku kibraa ma hayo wuxuu rasuulku laakiin si kale ugu sii waciiday uu aad iyo aad ugu goodiyey mid aan waxba hayn inuu iskibriya oo saddexda ilaahay aanu eegin oo aanu ilaahay u naxariisanin oo cadaab lagu daamiyo bal kan waxaysto garanayba waxbaa shidaya xoolo yax buu arkay oo qaar buu arkay uu ka yar turtarroo yahay midaan waxba haynoo garabka taagaya ka hor midaan midhba haynin oga saaka inaan u quraacanin waa haddana kibraya waa caa'ilun mustakbir faqiir kibraya marka kibirku waa shay aad iyo aad u khatara waxay culimmadu yidhaahdaan qofka kibraa waa qof wax dareemaya nusqaan buu dareemaya in buu dareemaya deetana waxoogay iskibrintan wuxuu ku wuxuu ku qarinayaa intiisa ay ku qarinaya duliga isku kalsoonyay ma kibrayn marka alle subxaana wa tacaala ayaa sarraynta iyo kibirka leh calaamadana wuu leeyahayo waxaa ka mid a khoyalaaga isqaadqaadka qofku inu markuu socda isqaadqaado ilaahay waa kii dhulka la gooyay qaar badan oo isqaadqaaday markaa si aan ilaahay dhulka u goynin qofka ama aanu ilahay ganaca ka jabinin inuu iska ilaaliyo alcizu isaari alcizu cizigu isaari waa guntigeed walkibriyaahu kibriyaaguna ridaay waa go-ay faman naasacnii minhumaa shay-an qofka labadooda waxay kaga qabsadaa cadabtuhu waan cadaabaya baa la leeyahay alkibriyaau ridaayi xadiidkaa markaa muu sheegin ciisiga faman naasacanii ridaayi qofka igu qabsada ridaagayga go-ayga qasamtuhu alkibriyaau ridaayi waalcadamatu isaari weynaantu ayuu xadiidkan sheegay iyada waa guntigeen faman naasacanii waaxida minhuma qadaftuhu fi nnaari almutaxaabiuna bijalaali ilaahaasaynu kusoo warranay insha allahu tacaala alle subxaana wa tacala kibirka inaga ilaaliyo xumaho dhan allah inaga ilaaliyo wanaagga allah ina siiyo dembigana allah dhaafo inta xanuunsanasa ilahay shaafiyo sal alla waslam ala